xagga adigoo ku bilaabayo iyo waxqabadka aad ka wadaan ee deegaanada ay abaaruhu ay ka jiraan guddoomiye aniga waxaa la yidhahda maxaa xasaashidaa la yidhahda bis baa la yidhahdaa waxaan waxaan waxaan waxaan joogaa dolow waa tahay madaxa arrimaha dush madaxa arrimaha dusha baan haysta waan gartay
meesha horta abaar lixadna ka jirto gobolkan daraasaad ogtiinba Mhm.
ereyga hadda annagan ka warqabno waa area dolow ilaa halkaas loo u gasho halkaa bulaxa u gasho xogtale waan haynaa ma garata waa tahay
abaar baa halka ka dhabarta isu dufatay waxaan go'aansanay inaan isxilqaano haynaha u qaylino dowladaha jubbaland iyo federaalka u qaylino ee, shaqada iyadaa bilowna ma garata waa tahay Ee, ma jiraan ilaa iyo haatan wax waxqabad oo rasmi aad gaarsiiseen deegaanadii aad booqateen ee aad kusoo aragteen abaaraha ee ee baaniya ka jira haa anaga isxilqaan anaga alayna isku xilqaanaa jiro annaga waa isxilqaanay waxaa u yeernay bulshada annadii waan shirinay waxaa u yeernay ganacsatadayaalka dadka naga dhow waan isku duulnay waxaan aruurinay lacagaan aruurinay waxaa bilownay howlgal baan bilownay waxaan biyo ka dhaaminay hadda oo noo marayaa boqol iyo afartan iyo toddoba boydada hadda marayna ma garata waa tahay oo bulshada dhexdeeda aad ka soo aruuriseen oo bulshada dhexdeeda aan ka soo arurno waxa ilahay untoo hayadana kaariyey iyo waxa dowladda midna aysan jirin waa tahay
halkaa waxaan ka tagnay meesha la yidhahdo waxaan ka tagnay sanka xamud sanka la yidhahdo handra waxaan ka tagnay ku ku yaalla meesha la yidhahdo babaa xagga waxaan ka tagnay meesha la yidhahdo waad garanaysaa waxaan ka tagnay meesha la yidhahdo waxaan ka tagnay meel la yidhahdo saalow xagga shaatalow baan ka tagnay intaa ka dhaxaysa biydhaaminta ka wadna xagga bulaxa waxaan ka tagnay tosiin baan ka tagnay waa tahay waa deegaanada ay haatan aad isleedihiin waxaa ka jira abaaro ee saameyn ku yeeshay nolosha dadka iyo dunyada wallaahi inta annaga hadda aan tagnay inta ayadaa lugtayda anaan ku tagay inta ayadaa hormaray waxa dadka ku dhaca haddaad dadku meel u gaara male xoolaha sino xumana waa ku dhacda abaarna waa ku dhacday meel ay gaaraan male biyihii waa dhammaadeen ceelasha ku yahay way dhammaadeen kuwa webiga annaga hadda aan joogno hataa way ka dhammaadeen kuwa webiga hadda meesha isaga dara annaga joogno biyana ma laha wixii hataa ayagoo jaana yimaada hataa sahal kuma kuyaan biyo meel ayaan waa tahay ee, waxaa tahay ee, madaxii arrimaha bulshada ee degmada dolow waxaadna ee, ka mid tahay guddiga gurmadka abaaraha u sameynaya dadka iyo abaaruhu ay saameeyeen Ee, ma jiraan ilaa iyo haatan wax maamulkii ee, haddii ay noqon lahayd maamulkii jubbaland iyo sidoo kale dowladii soomaaliya oo idinka garab siinaya gurmadkaasi aad wadaan
wallaahi qabaarka annaga hadda wuu gaaray rajo waxaan ka qabnaa jubbaland say noo sheegeen inay soo gaari doonaan Ee, dowladda federaalkana rajaan ka qabnaa laakiin hadda weli wax gacantaan nagu soo dhigo hadda wax ayaga naga soo gaaray ma lahan laakiin hadda annagaa wadno shaqada ayaga annagaa wadno dadka waxaan su daynaa inaan gaarsiin karna maadaama xilli roob u dhow yahay Aan waqti ku harayno tacarurintaan wadaynaa dadka meesha uu joogo meel uu biyana kasoo gaaro maahan waana meel uu ku dhamaanaya raashinna kama jiraan hayadaha wax raashin ku bixiyaan wax biyaha biyo dhaamin hayadu ay fasaxaan hadda jirana ma jiraan wax marka waxaan rabnaa inaan inaan intaan ama dowladana soo gaari taan ilahayna soo gaaraya inaan wadnaa rabnaa ma garat Ee, waa tahay ee, deegaanada aad booqateen ee, ma jiraan ee, kiisas ee, dhimasho ah oo markaasi saameyn ay ay ku yeelatay ee, xoolaha iyo sidoo kale dadka
annaga qof dhinta hadda ma ana xoolo badan oo dhamaada aragnay jeelka waa aragnay meel joog yaalyaallo waan aragnay Een, ari dhamaada si iska dhama ari tiro malaba ari wuu dhamaaday hadda waxaa yara dhalay waxay cunaan waa inay waa iska dhamaada ariga kale caashu ka barro waa iska dhamaanaya lo iyada maba jirto oo qadkeeba ka baxday oo meesha u badan tahay waa qadkii ka baxday waxaan cadayna ka jacra wax laga sheekay kara waa wixii somaliland wixii somaliland aan na weli gaarin mooye laakiin hadda markii la fiiriyo haddaan ilahayna soo gaarin xalkeedaa soo soo fal xun baa la arki doona ma garat waa tahay een, ee, bulshada jaaliyadda ay ku dhagaysanaysa ee gobolka ka siday maxaad ugu baaqaysaa adigoo markaasi een, ee, ka hadlaya een, ee, saameynta ugu weyn ee haddan abaaruhu ee ay ka sameeyeen deegaanada ee markaasi ee ku xare- ku hareereysan ee dolow iyo badaxa nawaaxigooda qodobadaas horeyna waa ujeedinaa haddana waa ujeedinaynaa jaladaha gobolka gado inay ula dan yahay ayaa hore gabdhaha qeyr ilaa sida isxil qaamay ilaa sideed goobood ay ilaa lix lix madina lix u direen boydad u direen runtii qeyr ilaa sida gabdhaha soo xil qaameen dowladna waxaa dada dhaqaaqa ma hayna laakiin sababtooda inay intaas kale laakiin waxaan codsanaynaa inay jaaliyadaha ka soo gaaraan ummadoodii halkan waxa ku baabaya waa iyagii inay wax qabtaan isku dayaan inay waxay u maqan yihiin waa dadkii halkan kula xisaabtamayaan inay waxay tari karaan taraan ayna u fadhin maanta xaaladda meel xumay maraysaa wuxuu ilaahayna korreeyna saa og dowladweynta ina gaarin aan waxaan hadda ku jirna ay nala galaan oo waxay qaban karaan qabtaan intaas u sheegay ma garat waa tahay een, ee, guddoomiye ugu dambeyntii een, hay-adaha ku sugan ee dolow ma jiraan ilaa iyo haatan wax qab- waxqabad qabasim ay u qabteen ee dadkaasi ay saameeyeen abaaraha waxa tillaabay qaadeen haba yaraatee hayadahaas ma jiraan waxaa ka jira aragti adigana soo arkeen oo ay soo mareen hadda oo ay- maalinka hadduu dambaysa aniga ila socdeen soo warwareegeen waa jirtaa wixii riboor waa soo qoreen laakiin wax jawaaba ilaa iyo hadda ma garan ma hayno waa tahay aad baad u mahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa dhegeystayaal een, ee, guddoomiyaha arrimaha bulshada ee degmada dolow ee bisle aad baad u mahadsan tahay wareysiga aad siisay een, shabakada nagada times